mas-uuliyiin ku sugan gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in ilaa iyo shan iyo toban qof ay ku dhinteen colaad beeleed shalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaanka ayaa waxa ay ku howlan yihiin sidii ay uga hortegi lahaayeen dagaal mar kale ka dhaca deegaankaasi xuseen xasan dhaqaane waryaha v o e da ee beledweyne ayaa warbixintan soo diray xaalada deegaanada raagaceelle iyo cadalle oo shalay uu ka dhacay dagaal beeleed geestay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta degan iyadoo ciidamada dowladdana ay gaareen goobta dagaalku uu ka dhacay si ay u kala dhex galaan maleeshiyaadkii dagaalamay nabadoon axmed colow beerey guddoomiyaha duubabka dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe oo ka mid ah waxgarad ku howlan qaboojinta xiisadan ayaa waxa uu v o a u sheegay in xaaladda maanta ay degan tahay markaan kaaga warramo khasaaraha dagaalka uu geystay waa dhimasho oo gaarayso ilaa ilaa ku dhawaad shan iyo toban gaarayso ayay geerida mare khasaaro kaloo hantideedna waa geestayoo waxaa lagu guray guryaa lagu guray oo hantiyaa ku burburtay marka waxaa jira dhaawacyo kalaa jiro oo khasaaraha dhaawacyana waa leeyahay dhimashona waa leeyahay mid hadda laga waasa karo maahayo hadda mid loo baahnay baa karo maahayo dadka dad walaalaaho ehelay ahaayeen dad ilmaadeeray ahaayeen marka wa waa laga waaqsa karayo haddii markii dhibkaas ay sheegteen isooyin kala sheegteen hadday soo sheegtaan beelo walaalahaal dhashay leeyihiin oo diris ah waxay leeyihiin maamulay leeyihiin intiba ma dhicin khasaarahaas ayimid guddoomiye ku-xigeenka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe mukhtaar maxamed maxamuud ayaa waxa uu sheegay inka maamul ahaan ay dadaal ku bixinayaan sidii ay uga hortegi lahaayeen in mar kale dagaal uu deegaanka ka dhaco waxa uun dadka dhaca rabay waa dhacyay haddana kulleyba waa adigu waa lagu dhex jiraa hoodadaa un loo diroo jira marka hadda dagaalkan hadda weyn aa u weynaa shala dhacay asigana ilaahay dooma soo ceshan leenaha dagaalka hadda dadku sida wararku sida nagu soo gaaran haddaan meelaha warwarsanay adigu ilaa saddex iyo toban labaya toban meelahaasoo labada dhinaca guddoomiyaha duubabka dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe nabadoon axmed colow beerey ayaa waxa uu tilmaamay inkan oday dhaqan ahaan iyagoo kaashanaya maamulka hirshabeelle inay ku baxeen xiisadda oo salka ku haysa muran ka dhashay lahaansho dhul deegaan dagaalkaas wuxuu salka ku hayaa soohidin dhusal ku hayaa waxaa laysku haystaa dhul deegaan ah ayaa laysku haystaa wax kaloo hadda ka dhexeeyo horo culeys horaa ma jirin dhulkaasi dagaallo hore soo naqnaqda waa lahaayeen oo mara kala dhacay laakin hadda beeshaan hadda labadan beelood dirirayso dagaal u dhexeeya hore uma dhicin beriaan
wax mas-uuliyiin ah oo maamulka deegaanka oo ku baxay arrintaas ama odayaasha dhaqanka si loo kala qaboojiyo ma jiraan hadda aniga intaan ka war hayno abaabulaa socdo oo hadda oo looga looga hortagayo inaysan wax daba dib u dhicin dagaalka shalay u ahay maanta wax dagaalla ma socdaan maamulka hirshabeelle mas-uuliyiintooda kala duwan odayaasha dhaqankooda deegaankooda diriska ah kuwaan shabeellada dhexe oo amba degmada cadala joogo amba degmada ragaceeleyna waaxigeeda joogo amba degmada jawhar iyo odayaasha xamar qaarkood baaqay ay direen iyo socod hadda lagu jiro hadda lagu dhaqaaqo uhaayana waa jiraan maamulkana waxaan u malayhayaa inay ciidamo u direen oo haddaba ay jiraan aaga meesha ay jiraan in ku dhow shan iyo toban qof oo u badan dhinacyadii dagaalamay ayaa lagu dilay dagaalkii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmooyinka raagaceelle iyo cadalle dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu geystay khasaare burbur hantiyadeed xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne